Qofba waa i heesaa waa i heesaa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i heesaa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i heesaa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i heesaa ilayn meel ku waabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka waayaha nolosha ee isnaha raadiyo maalin walba oo isniin ah saacaddu marka ay tahay sagaalkii ama saddex saac oo subaxnimo ah maanta taariikhdu waxay ku beegan tahay labaatanka mey labada kun iyo afar iyo labaatan dhirtayaa la shidin lahaa qof kastow shankeed beer dhulka uu sha- dalkeena soomaaliya wuxuu wajahayaa dhibaatooyin xooggan oo ah dhanka deegaanka iyo isbeddelka cimilada mid ka mid ah dhibaatooyinka deegaanka ee ay soomaaliya wajahayso waa jarista dhirta oo dhuxul ahaan loo jaro nolosheenna waxay ku tiirsan tahay deegaanka sidaas darteed waa waajibaadna saaran dhammaanteen inaan dhirta ilaalino dhirtu waxay kaalin ka qaadataa oksijiinka hagaajinta tayada hawada ilaalinta carrada iyo duurjoogta dhirta waa mustaqbalka carruurteenna dhirtayaa la shidin lahaa
hagaag mar kale kulanti wacan barnaamijka waayaha nolosha ee isnaha raadiyo waxaa maanta marti ku ah cabdisalaan saciid maxamuud oo ka mid ah dhalinyarada haatan ku sugan magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle waxa uu ka hadlayaa waayihiisa nolosha halka uu kusoo qaatay heerkiisa waxbarasho iyo taariikh badan oo ka turjumaysa waayihiisa nolosha waxbayaan warka idinku daalin waa kan cabdisalaan saciid maxamuud isla socod wanaagsan saaxiib yaal magacaygu waa cabdisalaan saciid maxamuud Eh, waxaan ku sugannahay eh, caasimadda jowhar eh, eh, caasima- eh, magaalada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabelle waa mahadsantahay barnaamijkan kusoo dhawow ugu horeyn waxaad ka hadashaa halka aad ku dhalatay kuna barbaartay iyo halka aad ku socontahay inkastoo barnaamijka uu yahay barnaamijka waayaha nolosha waa mahadsan tahay aad baan ugu dhowahay barnaamijka waayaha nolosha ee idaacadda muxuu ahaa sinay Eh, waana ku faraxsanahay inaan maanta aan ku casumanahay Eh, runtii aniga waxaan kusoo barbaaray eh, gobolka sanaag eh, ka tirsan muxuu ahaa dowlad goboleedka puntland Eh, waxaan kaga dhashay degma eh, muxuu ahaa la yidhaahdo eh, buraan halkaasaan muxuu ahaa wax kusoo bartay Eh, dugsigaygii eh, muxuu ahaa hoose dhexe eh, ayaan halkaa kusoo qaatay iyo dhallinyaronimadayadii Eh, markii dambe eh, waxaan u wareegay magaalada muxuu ahaa eh, caasimadda ganacsiga ee puntland oo la yidhaahdo muxuu ahaa boosaaso halkaasaan waxaa ka dhammaystay muxuu ahaa dugsigaygii sare oo waxaan dhigan jiray school la yidhaahdo muxuu ahaa boosaaso public secondary school Eh, kadibna halkaasaan haddana hayaankaygii kasii qaaday oo waxaan ka ka galay muxuu ahaa isla jaamacaddii eh, kuliyadda kuliyadda muxuu ahaa handasada ama civil engineerinka loo yaqaano
waa mahadsantahay waayahay inkastoo caruurnimo la ahaa waqtigii dugsiga maxaa ka xasuusta halkii uu ku yaalay sidoo kale macalinkii dugsiga inkastoo macalin dugsi aan la ilaawi karin iyo waxyaabaha aad xilligaasi ciyaari jirteen caruurnimadaada aad baa u mahadsan tahay Eh, runtii waxay ahayd waayo aan jeclaan lahaa maanta in laygu celiyo oo aan dib ugu noqdo Eh, sababtoo ah hadda qofku markuu qof weyn noqdo oo mas-uuliyad fuusho iyo markuu arko dhalinyaro muxuu ahaa beri ah oo ma garanaysaa keliya iskoolka iyo inta ay shaqo u tahay runtii waa waqti xasuus leh Eh, waxaan xasuustaa subaxdii ugu horreysay oo la yiri iskoolka waa lagu geynayaa xataa quraacdii waa diiday oo anaa farxad awgeed ee, ma garanaysaa waxaan la yaabanaa dadkan balcadda iyo dharkan qurquruxda badan sita iyo boorsooyinka iyo buugta iyo ma garanaysaa inaan tiimka ka mid noqdo runtii aad baan ma garanaysaa aan- aan u jeclaa waqti bay ahayd runtii xasuus mudan ee, waqti bay ahayd aan la ilaawi karin oo dhallinyaronimo ah oo dahabiya Ee, waxaan xasuustaa maalin markii koowaad oo imtixaanka laga qaadayey ee, xoogaa nin weyn baan ahay miiga iyo intaan tegey baan intaan kusoo yar habsaamay ee, baa waxa dhacday muxuu ahaa macalinkii baa wuxuu iga qaaday imtixaan kadibna wuxuu yidhi ninkan galaaska labaad buu buu u qolmaa galaaska labaad baa la i fariisiiyey Ee, berigaa waxaan ka xasuustaa waxay ahaayeen waqtigii dadku ma garanaysaa ay baadiyaha laga soo xiroonayay oo dadku ay waxbarashada aada u jeclaan eh, jeclaayeen marka dad waaweyn oo rag waaweyn oo qaarkood muxuu ahaa gar leeyihiin iyo baskoolka muxuu ahaa nala dhigin jiray marka waxay aad runtii waayo cajiib ah oo ma garanaysaa xusuus igu leh Eh, waxaan ka xasuustaa macalinkayga ugu horreeyey oo maalinta xiisadda ii soo galay xataa taariikhda uu meesha ku qoray waa xasuustaa xiisaddii waa xasuustaa marka waxay waxaa la yidhaahdaa Eh, maamaha carabiga waxay tidhaahdaa alcilmu fi siqari kannaqshi cala alxajari dhagaxa haddii la rabo in wax lagu qoro weligii miyuu ka baaba'aya inta la taqro dhagaxa marka waxyaalihii yaraanteydii aan maqli jiray oo macalinka aan ka maqli jiray ma garanaysaa nashiidooyinkii macalinku noo akhrin jiray wixiina laku soo barbaarin jiray waxaasoo dhan runtii ilaa hadda maskaxdeyda ay kasii guuxayaanoo eh, dugsiga sare iyo jaamacadda iyo waxaan kusoo bartay waxa igala qiimo badan oo hadda saameyn igu leh runtii eh, wixii aan iskoolka aan kusoo bartay marka runtii lama qiyaasi karo waqtigaas waqti dahabi ayuu ahaa waaya marka waayahagii iskuulka haddaynu kasoo gudubna caruurnimada markii iskuul dhigana xoogaa dhalinyaro la yahay madaxa kor loo soo qaaday marka waayihii iskuulka halkee ah, uu ku yaalaa ama yacni asxaabtii aad sida dhigan jirteen halkees halkees ku kala dambeeyaan waxyaabo iskuulka kuliyaa badnaanaaday jira aada iyo aad aad baa umahadsan tahay Eh, runtii waqti horey ahayd wax badan laakiin kama xasuusto iskoolku wuxuu ku yaalay degmo ka tirsan muxuu ahaa gobolka sanaag eh, oo la yidhaahdo buraan iskoolkaas waqti hore baa la furay ilaa konton iyo afartii meelahaasaa la furay rag badan oo ma garanaysaa eh, baa ka baxay eh, muxuu ahaa magac leh oo muxuu ahaa eh, iskoolkaas Eh, ardayda aan isla dhigan jirnay runtii dee lama qiyaasi karo qaar yurub bay jiraan qaar mareykankay jiraan qaar ma garanaysaa waxay jiraan muxuu ahaa eh, muxuu ahaa dalkay joogaan qaar xataa waa madaxo muxuu ahaa dowladaha iyo ma garanaysaa baarlamaanka eh, muxuu baarlamaanaday ku jiraan marka dee ilaahay qofku meesha uu qoro ilaahay baa garanaya ninba meel buu ka tuuray marka Eh, runtii waxay ahayd waqti ma garanaysaa aada u xusuus badan oo ma garanaysaa eh, eh, waxaan xasuustaa iskoolku wuxuu lahaan jiray activities cajiiba oo eh, ardada inta mar la kaxayo inta ti- fasal fasal loo kaxayo baa waxaa la samayn jiray muxuu ahaa eh, field trip wax la yidhaahdo oo ah safarka ma garanaysaa dhul barashada gaari baa la kaxaysanayaa baadiyaa la tegayaa barwaaqo ah neef baa laga iibsanayaa halkaa neefkii baa la qalayaa ma garanaysaa shaqooyin baa lasoo qabanayaa cashwork oo yacni dadka waxaa la dhahayaa meeshaan waxaan rabnaa inaad xirtaan si ma garanaysaa soil erosionka iyo waxyaalahaas aan u dhacin dadkaa lasoo wacyigelinaya maalintaa dadka lala soo qaadanaya waxaa kaloo aada u xusuustaa xiisad baanu lahaan jirnay dhaash la yidhaahdo dhaash waxa weeye waa waa xiisad bannaan oo aan macalinka usoo gelayn marka waxaan samayn jirnay xiisadda dhaashka intaanu wada orodno wiilasha iyada waa waxaan u tegi jirnay maamulaha waxaan oran jirnay macalin kubaddi na sii maanta xiisad dhaasha baanu leenahay marka kubaddaa nala siiyo waxay noo ahayd ma garanaysaa waqti cajiib ah marka aadaan u xasuustaa waxyaalahaasaan ka xasuustaa aadaan u mahadsantaha waaya waa maasan tahay halkee kusoo qaadatay heerkaaga jaamacadda haddaynu kusoo gudubna dhankaas iyo iskuulka maxaase kamid ah caqabada aad kala soo kulantay intaa jaamacadda aad baa u mahadsan tahay waqtiga kale oo iigu ma garanaysaa xusuusta badan waxaa waqtiga jaamacadda waxaan ahaa ardadii muxuu ahaa kaalimaha hore ka galay puntland laba kun iyo saddexiyo tobankii labaiyo tobankii Eh, waxaan helay minxo ama wa- wax- deeq waxbarasho waxaan ka helay laba wadan wadanna wuxuu ahaa ma garanaysaa eh, suudaan oo kuliyadihii liisiya baan ku qanci waayey wadanna wuxuu ahaa yeman waqtigaas waxa soo bilaamanaya dagaalkii ay ku burburi doonto marka magaalo ib la yidhaahdo gobolka ib ku taala ib alkhadraa baa la yidhaahdaa waa magaalo ma garanaysaa aad eh, muxuu ahaa u u cagaaran oo aad u qurux badan magaaladaasaan jaamacadda ib la yidhaahdo baan baan waxaan ka helay minxo Eh, kadib waxaa dhacday eh, aniga sagaal arday oo kale waxaanu ka dhoofnay marka meesha la yidhaahdo eh, waxaan ka dhoofnay boosaaso meesha haddaan tagnay xaaladii aan qiimaynay aniga waxa ii muuqatay inaan dalkan uu dal burbura uu yahay oo sababtoo ah eh, waqooyigiiyo dhan waxa soo qabsaday xuutiyiintii Eh, ma garanaysaa sanca oo caasimadii ahayd waa la qabsaday Eh, kadibna waxaan xataa ila iigu yaabadnaa maalinta aan arkay jaamacado dhan oo asxaabtii aniga ila socotay igu qornaayeen oo madaafiic laga soo dhex riday oo kaarayaal lagu xereeyey markaasaan dib uga soo cararnay meeshii oo dib usoo noqonay kadibna waxaan eh, ka bilaabay ma garanaysaa dib uga bilaabay eh, jaamacadda east africa la yidhaahdo jaamacadda bariga africa ee ku taalla boosaaso runtii jaamac facweyn oo goboladan waqooyi ama gobolada puntland ku taalla jaamacaddaasna waxaan ka ku bartay muxuu ahaa kulliyadda civil engineeringka waxaan ka qalin jabiyey muxuu ahaa toddobiyo tobankii shan iyo eh, lix iyo tobankii toddobiyo tobankii meelahaas eh, sanad jaamacadeedkii baan ka qalin jabiyey Eh, sidoo kale haddana waxaa ka noqday assistance oo waxaan macallimiinta baan waxaan u ahaa kaaliye muddo saddex sano baan kaaliye ku shaqaynayay ma garanaysaa inaan macallimiinta assistance u noqdo kadib markii dambe waxaa laga qaatay ma garanaysaa inaan macallin buuxa aan noqdo halkaasaan waxaan ka shaqeeyay toddoba sano Eh, sidoo kale waxaan asaasay eh, ma garanaysaa kulli eh, muxuu ahaa shirkad dhismaha samaysa ayaan haddana asaasay muddaan iyadana ku shaqaynayay Eh, marka eh, dee waxay ahayd iyaduna waqti kale oo cajiiba ayay waqtigaasina ahayd qisooyinkaasina lahayd eh, oo runtii eh, saameyn badan nolosheeda ku leh intaa jaamacad iyo minxa aad heshay oo dalka aad tagtay haddana dalkii burburay aad dib ugu soo noqotay runtii waa waqti xasuus lagu ahaa marka iyadana ma garanaysa inahaas ayaan ka oran lahaa waqtigii jaamacadda waayahay intaasi aynu kaga gudubna qeybaha ugu dambeysaa soo gaarnay Een, markii jaamacadaha lasoo dhameeyo ama la dhiganayo waxaa jiro dhalinyaro xiiseeya inay dalkaba ka baxaan ay tahriibaan inkastoo dhalinyaro qaarna ay sheegaan in dalka shaqa la-aan baasan ay ka jiraan waxbarashana aada kusoo daashay marka adigii dhalinyaradaas ma ka mid aheed tahriibka qi- een, xiiseeya mise
aad baa umaadsantahay runtii su-aashaas waa su-aal aad aad iyo aad aan ugu bogay oo muhiima Eh, jaamacadda keliya xataa maaha dugsiga sare marka ardaygu ka baxo wuxuu ku fekeraa ma garanaysaa eh, inuu dalka dibadda uga baxo oo uu tahriibo ama ma garanaysaa hadduu goono waxyaalo kale five group iyo waxyaalaha galoo waxaan soomaalida buufska ay u taqaano Eh, sidoo kale jaamacadda markuu qof ka baxo eh, iyadana waa waa waa dhacdaa waxaan xusuustaa ardaydii dugsiga sare igala baxday ninka la yidhi maxamedow boqolkiiba toddobaatan iyo shan dalka waa ka baxeen qaarkood intay xataa rag eh, arday fiican oo intay minxooyin heleen deeq waxbarasho u heleen meesha la yidhahdo suudaan markii dambena saxarahay mareen marka niyo arrinkaasi aad uu badan yahay runtii Eh, waqtiga jaamacadda waa yaryahay laakiin haddana ma garanaysaa waa waa haddana ilaa hadda waa sii jira laakiin xilliga ugu badan oo ardaygu tahriibo waxaa ka mid a xilliga dugsiga sare ka baxo marka eh, runtii anigu kuma kama mid ahayn Eh, han iyo yool baan lahaa Eh, waxaana dareensanaa inaan magaranaysaa naftayda iyo magaranaysaa ehelkaba aan wax ka bedeli karo waxyaalaha kale oo aniga aad ka ii saameynaya waxaa ka mid ah reer dhan baan waxaan ahaa anigu qof wax u bartay oo, oo inta kale magaranaysaa aanay wax baran marka way ila cuntami weyday magaranaysaa inaan ama dhallinyarayo ama magaranaysaa tahriib iyo waxaas runtii aniga kuma fekerin marka eh, arrinkaas wuu jiraa saa sheegtay laakiin waxaan aaminsanahay ninka la yidhahdo maxamedow eh, shaqa la-aan wax la yidhaahdaa ma jirto Eh, waxaa jirta dadku shaqa aanay rabin boqol shaqobu qofku samayn karaa anigayga aan kula hadlayo eh, haddaan sheekadayda dib kuugu yara noqdo eh, macallin dugsi waa soo noqday oo qur-aan waa soo dhigay oo markii aan magaranaysaa dugsiga eh, maga- aan dhigan jiray kabiir baanaa xogaa ardada waan ka yara weynaayo mas-uul baan nahay xoogaa waa ka mas-uulsanaa macalinku marka wuxuu samayn jiray ardada yaryar oo magarasa jisaska hoose maraysa qur-aanka ka dhegeysa oran jiray xataa waxaan xusuustaa lacagteeda ugu horreysa aan iskoolka iskaga bixiya oo, eh, ma garanaysaa waxaan ka qaatay dugsi Eh, dugsi s- eh, hoose sare waa ka shaqeeyey iyo mid hoose Eh, dugsi dhexe waa ka shaqeeyey secondary waa ka shaqeeyey jaamacad waa ka shaqeeyey Eh, tagsiila xataa waa noqday waqtigii aan jaamacadda ma garanaysaa haaf eh, t- barta tamna jaamacaddaan dhigi jiray bartan tamim kale ma garanaysaa tagsiilaan ahaan jiray Eh, runtii aniga shaqo aanan ka soo shaqayn ma garanaysaa way xataa yaraantaydii goortaan dugsiga dhexe iyo dhigan jiray markaan lacag iyo waxaa waayo waxaan samayn jiray macallimiinta eh, daaraha dhista baan u tegi jiray waxaan niyahow waxaan ii noqonaya wax la yidhahdo qaldiwale ama kaashitori waxa la yidhaha qardawal waa ninka dhoobada iyo waxaa u qasa marka qofku runtii hadduu shaqo rabo shaqo ma waayo laakiin shaqo kafaan wax la yidhaahdaa jirta dhallinyarada shaqaday kafaantaa Ee, ma jirto wax la yidhaahdo dalku waa waa shaqo layahay ma dhici karto dadka dhallinyarada runtii ama jaamacadaha ama d- ee, kasoo baxaya dugsiga sare waxaan ku ku waanin lahaa dalkan qof kasta fursad waa helayaa laakiin waxa ugu daran ee, inaa fursaddii ka faa'iidaysan weydo oo aqoonteedii iyo dadaalkeedii aa lahaan weydo fursad waa kusoo maree laabud inaad fursad helayso ama itixaan aa u fariisanaysid shaqo loo- loo- lagu dalbanayo ama magaranaysaa laguu soo bandhigayo magaranay testi lagaaga qaadayo inaa waxaan taqaan waad heli fursadda qof kasta fursaddaasi waa soo maraysaa laakiin qofna markiisa hore buu u diyaar garoobayo ka faa'iidaystaa qofna ma garanaysaa markiisa hore buu dhallinyarayaa oo ma garanaysaa aanu jaamacadda si fiican wax u baran aanu dugsiga sare si fiican wax u baran marka dalku shaqo waa leeyahay laakiin in shaqada laga faano maaha in shaqada qofka uu ka faano ee, muxuu ahaa maaha qofku wax kasta oo ee, lacagi kasoo gelaysona inuu magaranaysaa uu- uu uu barto oo ama magaranaysaa uu qabto weeye laakiin inaad tidhaahdo muxuu anu waxaa kama shaqayn karo haddii qofka serafaro intuu tay iyo shaati cad xirto waxaa la- shaqadu waa blue color iyo iyo white color yacni waa shaqada ee, dadka xafiis in la fadhiisto iyo shaqa hard work ah oo la qabto waxa ee, kaaga fiican inaad shaqa harwo kala qabaso marka dambe inaa xafiis ku dambayso laakiin adoo fresh haddaad tidhahdo xafiis iyaa iyaa i fariisinaya haddaanaa bahan shirkad lahayn oo shaqo aanu hayn yaa yaa shaqo kuu dhiibanaya waa inaa soo jabtaa waa inaa hoos ka soo bilowdaa waa inaa magaranaysaa markaasaad shaqo helaysaa marka intaasaan ku waanin lahaa ee, aad baa u mahadsan tahay waa hagaagmintaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii waayaha nolosha ee idin socodsiinaya anigoo ah maxamed nuur xuseen waxaa igala qayb galay cabdisalaan siciid maxamuud saaxiib yaaltan iyo kulkeedama sidaas iyo nabadgelyo qofba waa ihiisaa qofba waa ihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa ihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli bawaayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
Maye,